magaalada toronto ee dalka kanada oo ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanaya dhaca loo geysanayo gawaarida ay leeyihiin dadka soomaalida ah iyo kuwa kale ee ku nool magaaladaasi soomaali badan ayaa laga dhacay gaadiid ay lahaayeen waxaana booliska dalkaasi uu sheegay inay tobannaan qof oo ku eedeysan dhicidda ama xadidda gaadiidka ay soo xidheen qolyaha dhaca geysanaya oo intooda badan hubaysan ayaa waxa ay dadka ku handadaan hubka ay sitaan mid ka mid a soomaalida ku nool magaalada toronto oo ka mid ah kuwa gaadiidka laga dhacay ayaa ka warramaya arrintan walaala horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqa ka soo baxan guriga gadaashiisa ku baakibay subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigi waayey markii aan waayeyna waxaan la xiriiray toronto boolis kabacdiina waxay dhaheen naga warsug waan baaraynaa gaarigaad meesha uu ku maqan yahay riboodkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka horsugeeyey muddo bil ah ilaa iyo waagiina gaarigi dee sidaas ahaa uu ku maqanaayo lagu xaday dad badan oo baabuur laga xaday oo soomaali iyo qaar aan soomaali ahayn magaaladan toronto deganaa qaar baabuurtoodi dib baa loo soo helay booliska soo helay qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kalea loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin waxaa jira oo kale yar saddex bilood ka hor in laga xaday gaari yar gurigay la degan oo kale isagana gaarigiisi laga soo heeyay gobol kale oo waddanka ka mid ah kadibna sidaas uu gaarigiisii ku helay dalkan kanada oo dhaca waqooyiga amerika kana mid ah dalalka ay soomaalidu ku badan yihiin ayaa sannadihii lasoo dhaafay gobollada ay ka degan yihiin soomaalidu laga soo calaamadeeyey in sabab la'aan loogu dilay in ka badan afar boqol oo soomaali ah